madaxweynayaasha wadamada soomaaliya iyo turkiga ayaa kulan ku yeeshay magaalada ankara ee dalka turkiga labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo wax uqabashada dadka ay abaaruhu aafeeyeen warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa qaahire kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni
madaxweynayaasha dalalka soomaaliya iyo turkiga xasan sheekh maxamuud iyo rajab dayib ordogan oo shir ku yeeshay magaalada ankara caasimada dalkaasi turkiga ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga dalalka soomaaliya iyo turkiga war lagu baahiyey warbaahinta dalka turkiga ayaa lagu sheegay madaxweyne rajab dayib ordogan uga mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa aqbalaada casuumaada uu u fidiyey madaxweynaha dalka turkiga oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka soomaaliya ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa kaalin muglah ay ka qaadan doonto gurmadka abaaraha soomaaliya ka jira iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya
Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somali değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de madaxweyne ordogan oo ka hadlay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu yidhi waxaan xoojin doonaa heshiisyada ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya labada dal sidoo kale waxaan kaalin weyn ka qaadanaynaa gurmadka abaaraha ka jira guud ahaan dalka soomaaliya oo dadkiisu ay la daalaa dhacayaan arrimo bani aadamnimo Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları dhanka kale madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa ka hadlay ayaa bogaadiyey garab istaaga iyo taageerada buuxda dowladda turkiga ay u fidisay dadka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu la wadaagay dhigiisa dalka turkiga abaalka shacabka soomaaliyeed ay u hayaan dowladda iyo shacabka turkiga gaar ahaan taageeridooda hagarla-aanta ahi oo ay u fidiyaan dowladda iyo dadka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha turkiga oo lagu baahiyey warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu xambaarsan yahay wadahadallada ay yeesheen labada dhinac wadahadalkii aan yeelannay aniga iyo madaxweyne erdogan waxaan kalon hoosta iskala xariiqnay in xiriirka turkiga iyo soomaaliya uu muhiim loo wada yahay isla markaana ay naga go-an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojinno iskaashi iyo waxwada qabsi aan ka yeelanno dhinacyada ammaanka dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka soomaaliya waxay turkiya u aragtaa jaclo iyo saaxiib miisaan leh oo ay aaminsan yihiin shacabka soomaaliyeed kaas oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo barwaaqada aan hiigsanayno waxaan kusoo gabagabeynayaa hadal jeedintayda kooban inaan si weyn ugu mahad celiyo walaalkay mudane madaxweyne rajab tayib erdogan sida uu xil gaar ah isaga saaray kor u qaadidda iyo horumarinta xiriirka labadeena dal ee walaalaha ah kulanka labageysoodka oo ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka soomaaliya iyo turkiga ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalmihii ugu dambeysay booqosho rasmiya uu ku joogay dalkaasi turkiga kadib markii uu martiqaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi booqoshada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah wafdi heer sara oo ka socda hay-adaha dowladda waxaana lagu wadaa in dowladda soomaaliya iyo turkiga ay kala saxiixdaan heshiisyo ganacsi iyo weliba sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga ee labada wadan xuseen saxnuuni v o a qahira